kuna lagu falqaynayo horumarinta qorshaha istaraatiijiyadda shanta sane ee soo socota ee wasaaradda haweenka iyo qoyska iyo xuquuq insaanka dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya si loo waafajiyo qorshaha loona la jaan qaado isbeddelka qoran ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulanka ayaa waxaa kasoo qayb gala odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhalinyarada wakiilo ka socda hay-adaha deegaanka ururada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka iyadoona diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa dhiirigelinta qorshaha istaraatiijiyadda shanta sano ee soo socota wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya shamse maxamed yarcow ayaa ka hadashay ahmiyadda kulanka iyo waxyaabaha la ogol leeyahay
kulankan geeka ma'e siminaar oo walliska baraw iyo wacyigelin ma'e wali qorsho howleedkii shanta sana hanii wajahan laka shaqeeyo fadi in wali isan aragtan qaladna unuku reebna wali saxanna isan nii ayidaano isan niilaqaadatan iyo kasaabsinya wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda koonfur galbeed si una wada ognaaba way hoos kooyaya dadka dadka inka nugul oyo ku mid ayin haweenkii ciyaalkii dadkii naafada haay iyo oo saas eta iyo wasaaradda way dadaal dheeri ee kabiiday in wacyigelino badan la suubiyo sidii haweenka xuquuqaadsho iyo on helo fadeen hig caafimaad walbarasho maadaama ayooyin bulshada lafdhabartiya saasoo kale haweenka wayba xaqinlayiina inyo ku mid noqdaan qaybo shalduwan ee dowladda laha ku bilaabo dowladaha hoose baarlamaankii ilaa igolahay wasiiradii antiyoo ku mid nagdaan maadaama geedka gabdha aqoon-yahano oho walhabaradeen iyo roogaan iyo xuquuqaadshoyo helaan kulankanoo socon doono muddo laba maalin ayaa diradda lagu saari doonaa sidii loo dejin lahaa istaraatiijiyadda shanta sane ee soo socota